wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan mudane axmed muumin seed ayaa maanta xarunta wasaaraddaasi ay ku leedahay caasimadda somalilan waxa uu kulan lagu dardargelinaya howlaha wasaaraddaasi uu kula yeeshay shaqaalaweynaha ka howlgala xaruntaasi wasaaradda horumarinta beeraha kulankaasi dardargelinta ah oo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan mudane axmed muumin seed u shaqaalaweynaha wasaaraddaasi ka howlgala caasimada somalilan uu kula qaatay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxay ujeedadiisu ahay sidii loo dardargelin lahaa howlaha ay wasaaraddaasi horumarinta beeruhu ay u hayso qaranka somalilan waxaana hadaladii wasiirka horumarinta beeraha mudane axmed muumin seed waxaa ka mid ahaa
alxamdulilah rabbilcaalamiin dee muddo badan baan asxaabta siyaasadda kusoo jiray dhowr iyo toban sano wasaaradda anugu de shaqaale kamaan ahayn marka hore laakiin wasaaradaha oo dhan baan ka hayaa haddana formashinadoo dhan baan hayaa wasaarad kasta formashin baan ka haynaa ood mar weli markaad macaaradka tahay iyo markaad maxaafadka tahay waxaad ku kala duwan tahay macaaradka maxaafadku muraayadiisu inta badan wax badan ma qabato laakiin markaad macaaradka aada u tahay wasaarad kasta waxaad ka qabanaysaa meelaha yar ee gobolooyinka ka leedahay baad ogaanaysa iyo qaabka ay u shaqayso anuu anuna soo gelin wasaaradda ayaan ogaa wasaaraddu qaabka u shaqayso calooshada ku wada jirta qaabkaad u shaqaysiin oo dhan anugu inayna wareysan baan ogahay meelaha meelaha wasaaradda ay gobolooyinka ka leedahay ee u baahan in la awdan waan garanayaa meelo badan oo horumar aad ka samaynaysa meelo badan oo ku wanaagsantiin waan ogahay inay jiraan runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inay wasaaraddan sida hore u sheegay ay tahay wasaaradaha ugu shaqaalaha wanaagsan oo aad baan taa ugu faraxsan inaan adna ka mid noqdo maanta wasiirkiina inaan noqdona runtii aad baan ugu faraxsanahay laakiin mushkiladda mushkiladda meesha taala waxa weeye isweydiin oo ta u baahani wasaaraddani waa wasaaraddii markii madaxweynaha cusub muuse bixi cabdi iyo anigu baan meelaha qaarkood maraynay ma gobollada dalka waa wasaaraddii u badnayd in lagu kaambigelay dalka dalkan u baahan yahay in loo soo saaro cunto ku filan somaliland madaxweynuhu aad buu ugu kaambegeray annaga la soconay madaxweynaha tiimkiisa ayna garu yaacaynina inta badan inuu dalkan aan usoo saarno wax ku filan baan wasaaraddii kaambiinka ugu badan lagu soo galay ilaahay ugu soo hagaajiyo horta aniga ilaahay wuu diisanaya horta inaan inaynaan ku fashigno wasaaradda tiim wanaagsan oo wasaaradda jooga oo shaqaalaha oo horey laygu ammaanay iyo anigoo doonaya inaan ana wax qabto oo aan ma rabo inaan shaqada wasiirnimada ku ekaadano damacaygu ka yar horeeya in yar baan doonaya inaan tallaabo dambe sii qaado waxaan rabaa inaan inaan wax wanaagsan oo taariikhi ka tego ma rabo inaan muxuu ahaye
dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan mudane axmed muumin seed waxa uu madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi uu ku sifeeyey haliyey qaran oo howlkar ah waxaana wasiirka horumarinta beeraho mudane axmed muumin seed uu farta ku fiiqay in wadankeenu u baahan yahay in ay lagama maarmaan tahay in kobcinta wax soo saarka dalka in xoogga la saaro sidii loo horumarin lahaa wasaaraddani waa wasaaraddii markii madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi iyo anigu baan meelaha qaarkood maraynay ma gobollada dalka waa wasaaraddii u badnayd in lagu kaambigelay dalka dalkan u baahan yahay in loo soo saaro fikirkanagaa waan soo dhaweeyey saaka waxaan qorayay waxaan saaka runtii magaa xafiiska fadhiista ka fikiray inaynu samayno worshab aqoon-yahanada beeraha wixii beeraha kasoo baxay somaliland oo kooban haddaynu caalamka ka ka dalbanayno waxna dalbo oo aynu isweydiino maxaynu u beerelaanahay cuntada maxaynu horyaalla caqabada inoo taala maxay tahay warshab saasa waayo waxaad aragtaan halkan imperial imika hadday tagto ama maanson ama baasol maalin kastoo warshab baa ka socda waa oo aanan ahayn laakiin warshabyadii hadafkii yar socdaa la geranayn wax badan aanan qiimo badan dalkeena somaliland le baa socda marka waxaynu samayn doonaa ku dadaali doonaa inaynu samayno warshab aynu kaga hadlayno maxaynu hortaagan maxaynu shanta sane soo socda aynu qaban karnaa oo dadkeena aqoonta badan leh ee aadka u beeraha u barto inaynu aqoontooda ka faa'iidaysan inaynu dalkeennii waxaan doonaynaa inaynu wax soo saar samayno sidaynu wax soo saar u samaynayna waxa weeye inaynu intaynu isku noqdo hadda saaka marka shalay saakaanu isku mid mayi maanta hadda markaan fikradaynu dhegaystay waxay nagu jira dad aqoon badan leh oo aada u wanaagsan laakiin gaab baa jira wasiirka iyo shaqaalooyin saarka karays ama keliya wax waxaan ballan qaadaya dee horta nin balwad lama yihi oo balwadine inaga habsaamanayso haddaad habeen ii baahataan iyo haddaad maalin ii baahataan waxaan idinoo ballan qaadi doonaa in aqoontiina iyo waxaan u fikirhayo aynu kala faa'iidaysano waax wal oo wasaaradda ka mid dhicina mayso sidii uu ninka halkaa jooga ka dhawaajiyay inay dee ama agaasimo ama ama ama tiim yaroo afar qof iyo inay aniga u xidhnaadaan mal ilaahay waxay iga tahay inaan taasi waxaa dhici doonaa in tiim kastaba waaxda uu leeyahay aan ku xisaabtano waxay dadku ani igu soo kala dhowaanayaan maaha gobolaan igu soo dhowaan maayaan reer ahaanna igu soo dhowaan nin walba shaqada siduu uga soo baxo aniga igu soo dhowaanaya Anigoo qalbigayga u soo dhowaan. waxaanu ku tixgelin doonaa haddii ilaahay gaarsiiyo qof walba shaqadiisa in lagu helo. waxaanu isku leenahay inaynu is ixtiraamno agaasimaha guud iyo wasiirka dee waa kala sarreyntu waxa weeyaan waa darajada kala sarreyntu laakiin sharciga waynu u simannahay haddaan wasiirka ahay oo khalad shaqaalaha ka galayo dee sharcigu way qabanayaan ayaa gurigu loo golaya haddii wasaaradaha haddii lasoo galo haddii wasaarada lasoo galo waxay nahay tiim wasiir iyo agaasime iyo shaqaale tiim baynu nahay qof walba wuxuu leeyahay sharaf buu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay qof walba xaqiisa waa la ilaalinayaa qof walba karaamiisa waa la ilaalinayaa qof walba tiimkiisa iyo shaqada ee qaybta uu shaqada u qaabilsan yahay waa lagala xisaabtamaya waana lagu ilaalinaya dalkuna xaq buu nagu leeyahay innaguna xaq baynu dalkeena ku leenahay marka hadda waa inaynu isla inaynu ogaanaa inaynu horta nahay tiim wasaaradda gebigu tiim tahay tiimka haya inay warbixin keenaan ama waxyaabo caqabada inaga hor imanayaan waynu insha allah dee wada tashi yeelnaa waxaan nin ballan qaaday anu inuu xafiiska ina furnaado aanan ogolahay inaynu wada tashano haddaynu wada tashan weyno waxba dayna soconay aniguna malihii intan kama caqli badnin agaasimada intan kama caqli badno waaxuun waa saas oo kale haddaynu tiim weer isku xidhan noqono oo markaa mar walba dee een muxuu ahaaye xogahooga o dhan wada og ama is- tiim dee wada socdo haddaynu noqono waxaynu gaadhaynaa hiigsiga halkii aynu ballan qaadnaynu gaadhayna haddii laakiin ay noqoto inay shaqaalahuna arootii soo shaqo tagaan dabeedna duurkiina rawaxaan subaxana yimaadaan dee horta waxba inoo dhaqaaqi maayaan soomaalina waxaa ku mahmaadaa een, ninkaad ninkaad kabka toonsa kabigiisaa leeg horta wasaaraddan maanta soo gala wax ka dhacay geesta kalena xubno ka mid ah shaqaalaweynaha ka howlgala wasaaraddaasi horumarinta beeraha somalilan ayaa dhankooda ballan qaaday inay la shaqayn doonaan wasiirkaasi cusub waxaana waxaana ka mid ahayd xalimo xasan odowaa oo xubnahaasi ka mid ahayd waxaana hadalladeedii ka mid ahaa waxaan ka tirsanaa sida nabaweyne ku sheegay kooxdii tababarka kusoo qaaday si muddadii sanadka iyo marka ahayd abuurinkiisa andryland oo ah loo soconayo oogada hargeysa hal saac baa la soconayo muddada aanu soo qaadanaynay aanu tababarka ku jirnay waxaanu faa'iidaysanay wax aad iyo aad u fiican oo ah waxbarashadii aanu theoryga ku haynay oo aanu practical usnayn oo waxa weyn wuxuu wasiirku u baahan yahay pointkaa iyo pointkaa iyo pointkaas inuu hore ugu mari karaa anugu waa siday la tiri Een, wasiir waxa weyn wasaaradduna in badan bay soo jirtay hase yeeshee haddana may xaqiijin hadafkii ay lahayd waxa weeyaan fadhiid bay iska soo hay haddii la doonaya in laga baxaa fadhiidka oo wasaaraddu ay soo saarto midhahay u baahanid dalka u baahanaa ama at least ku dhadhawaato waxa weeyaan in meelaha badan wax laga qabto ta ugu horeysa waxa weeye waa run horta ma lihin miisaaniyad iyo mashaariic inoogu dhex jirta ma lihin oo aynu wax ku fulino way limit bay ahayd taasi hadda haddana waxaan ku shaqayn jiray mashaariica fara badan oo wasaaradda soo maray oo fankoodii iyo culayskoodii iyo horumarinteeda leh haddana biyo codkudhaashabay noqon may fulin taa waxaa ugu wacan waxaan ku wasiirku leeyahay haddaad doonaysa inaad arrintan ka aad ka midho dhaliso horta mashaariicaha inoo yimaadaan waa inay noqdaan in lagu hago oo misleading lagu sameynaya lagu hago inay waxay sameynayaan uu sustainable noqdo taana waxaa lagu helaya horta in la sameeyo monitoring and evaluation sectionkaa in la sameeyo oo aanu noqonin wasaaraddu wax ay hay-addu jeebadda ku sidato waayo waxaanu soo maray mashaariica fara badan oo fashilmay waayo waxaanu u- waxaanu aada iyo aada ugu nuglaanay oo ay madaxda u nuglaatay in ninka mashruucaa joogay ninka lagu magacaabo ee la yidhaha la shaqeeyo contacto inuu noqdo isliif mushaharkiisa ilaashado wixii dhaliilee mashruucaa ku jira ma soo sheegi karo hadduu soo sheegona saddex boqol ee doolar ama laba boqol ee doolar buu waayaya oo uu ka shaqeeyahay waxa weeye number one number one waa inuu strong ahaadaa wasiir cidaad ku diranaysa halkaas waa inuu ku matelaa adiga agaasimaha matelaa guud wasaaradda matelaa mashaariico badan baanu soo maray waxay ku fashilmay inankii inuu dabata indhihiisa qabta markuu dhaha waxay xaqir inuu shaqadiisiiba waayo mid kaloo lagu qoro meeshi ee way dhacday horta waa monitoring and evaluation in la sameeyo waa inaynu inagu shidaalkii baynu sanaa gaadhigii baynu sanaa hay-adda budgetkooda ay nooma sheegaan waa run laakiin mid baynu kaga adagnay mashruucii waa lagu soo bandhigaa ujeedadu leeyahay waxa la fulinayo intaba wasaaraddu haysa waa inay shiidaalkeediiyo baabuur kasta ku monitorin garaysaa gaalka meesha jooga ma hay-adda wixiisaba ha haysto ma intaynu bixin karona shan cisho mashruucaas waa faashil waxaasaa ka dhiman waxaasaa ka dhiman inankii la joogo markuu soo qoro waa loo yeedhaya maxaad waxaan u fulin weyda maxaad waxaan u qaban weyda ma ka dhacdo wasaaradda kamay dhicin taas waxaa la doonayaa number one in monitoring and evaluation uu sameeyo uu- uu shaqeeyo oo laga soo ta labaad waxa weeyaan waxaanu leenahay cagaf cagafyahay noo jooga dhulkii baynu haysanaa waxaan jeclaan lahaa inaynu kulligeen intaynu shaqaysano gugan iminka soo socdaa in dhulkii waynu haynaa hictariskiisa intuu ka kooban yahay inaynu shaqaysano oo aynu sisinta iyo digirta iyo iyo hadhuulka oo beero sidii iskaa Iyo u qabsa galley.
shaqaaluhu maalmaha khamiista ama jimcaha aynu ka shaqayno oo aynu horta muujino bal inaynu wax soo saari karayno oo ay soo taasina waa qodob qodobka labaad waxa weeye waxaa ka jira wasaaradda decentralization wax la idhaha aduu waad ka saari doontaa adigu saan filayo ujeeddada dowladda cusub ay wadato waxa weeye in wax la qabto from grassrootka to up in laysku xidhnaado waxaan u malaynaya aduu waad ka saari doontaa haddii insha allah
insha allahu tacaala een ka kaleeto waa laga kaloo hadalkaa in badan liiga celceliyey moogti Een, ta labaad waxa weeye hay-aduhu wayna liidhgareeyaan wayna liidhgareeyaan wasaaraddu waa inay lahaataa leadershipka mashruuca waayo mashruuca innagaa leh leadershipkeeda waa inaynu yeelanaa waa inaynu yeelanaa inagu side selectionska dhulkeenna wax halkaasa waxaas ku habooyin waxaas halkaasuu ku habooyin ta labaad waaxyaha waa inay maamulka daadejiyaan sectoriskoodiiyo wuxuuda aan ku shaqayn adu waad samayn doontaa saan arkaayo